faadumo maxamuud waxa ay ka mid tahay laba iyo labaatan tahriibayaal soomaali ah oo ay dhowaan doon kula qalibantay xeebaha u dhexeeya dalalka aljeeriya iyo sbein faadumo ayaa keligeed ka badbaaday doontaas halka ay ku dhinteen koob iyo labaatan ruux kale oo la socday doonta haweenaydan oo dalka dib ugu soo laabatay ayaa waxa ay ka warbixisay qaabka ay u dhacday dhibaatadaas ay wajaheen iyo sida ay kaga soo badbaaday badda anigu waxaan ka mid ahaa dhallinyaro labaiyo labaatan qof ah oo u kala safraysay badda mediteraneanka u dhexaysa aljeeriya iyo sbein waxaan baxnay sagaaliyo labaatankii mey maalin cabbaar markaan soconnay kadib waxaa nala gadoontay doonta halkaas ay ku geeriyoodeen dhammaan dhallinyaradii walaalahay ahaa aniguna aan laba maalimood iyo habeen aan iska dhex sabaynayay badda intaas kadib waxa ay aragtay maalinkii saddexaad markay ii soo geli lahayd doonka lumaysato doontii ayaana isoo badbaadisay oo ii keentay dowladda aljeeriya alxamdulilahi rabbialcaalamiin maanta aad baa ugu faraxsanaa inaan dalkayga dib ugu soo laabtay waxa ay geesta kale dhallinyarada soomaaliyeed uga digtay inay tahriibaan oo ay naftooda halis geliyaan waxaan dhallinyarada soomaaliyeed kala talinayaa in aysan tahriibka aysan fududaysan tahriibku wax fudud ma ahan waa wax adag qof walba intuusan tahriibinin dadka hadda maqan iyo dadka hadda niyadda ku hayaba waxaan kala talinayaa inay inta aysan bixin ka hor ay gartaan qiimaha naftooda tahriibku markii aad baxaysid waa laguu fududaynayaa laakiin markii aad gudaha u gashid waxaa ogaanaysaa xaqiiqada waxaan kaloo u tacsiyeynayaa dhammaan dhallinyaradiis oo maanta nasiibka anigu aan yeeshay aan yeelanin oo halkaa ku geeriyooday waalidiintooda waxaan leeyahay samiriyo iimaan allaha idinka siiyo hooyooyin iyo aabooyin iyo dhammaan asxaabtoodaba haddaba dhacdooyinka noocaana ayaa qayb ka noqonaya khataraha qalbitaabadka leh ee ay dadka soomaaliyeed kala kulmaan u tahriibista waddamada shisheeye waxaana waxgaradku dhalinta ku la'anaysa badaha u aanaynayaan inay sabab u tahay dowladda federaalka iyo maamulada ka arrimiya qaar ka mid ah gobollada dalka oo ay sheegeen in waxa dhalintu ka cararayaan tahay amni darrida ku haysata goobaha ay ka taliyaan oo si joogto ah loogu dilo amaba ugu dhaawacmaan dhalinta marinka mediteraneanka ayaa ah waddo ay inta badani maraan dadka doonaya inay u safraan waddamada yurub waana mid ka mid ah waddooyinka ugu dhimashada badan waxaana badi ku nafwaaya tahriibayaasha ka taga qaaradda afrika oo ay soomaaliya ku jirto